wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland caydiid suleymaan xaashi ayaa bulshada reer jubbaland gaar ahaana kuwa ku nool magaalada kismaayo ugu baaqay inay doorkooda ka qaataan dhiraynta deegaanka wasiirka ayaa sheegay in meelaha ugu badan ee burburkii dalka kadib dhirta laga jaray ay tahay gobolka jubbada hoose loona baahan yahay in dadku dhir badan beeraan si loo soo celiyo dhirtii horey loo jaray dib u kabasho deegaankeenna iyo in dhirteennii iyo la soo celiyo cagaarintii deegaankeenna inaynu isu taagno arrintaas waa mas-uuliyad wadareed wax wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ku filan tahay maaha bulshada qaybaheeda oo dhan baan rabnaa inay hawshaas ka qayb qaataan qof walibana uu meesha uu joogo wuxuga xilsaaran yahay taariikhda sidaa aad og tihiin oo laga warqabo gobolkan jubbaland la yidhaahdaa soomaaliya ka inta ugu weyn ugu quruxda badan ugu ugaadha badan ugu dalxiiska wacan khayraad ilaahay ugu deeqay oo gaara oo uu kaga duwan yahay gobollada soomaaliya oo dhab buu lahaa dalxiiskiisa iyo booqashadiisa iyo juqraafikali sida ilaahay u sameeyey in lasoo arko marka loo baahan yahayna gobollada soomaaliya oo dhan baa looga iman jiray waxaa ugu sahlanaya anugu aan xusuusto ardayda in xilliyada fasaxa ay aadi jireen marka iskuullada iyo jaamacadaha fasaxa laga qaato qof waliba isku dayi jira inuu soo arka waxay dhulbaruhu meeshu ka maro soomaaliya sanguuni xarun baa ku taala dhulbaruhu maro marka meeshaa dhulbaruhu maro guribaa ka dhisnaa kaabad bay leedahay qof kasta oo soomaaliya inuu sawir taariikhda u galo memoriala kusoo galo dhulbaraha isagoo taagan waxay ahayd wax aada loo higsado oo qofkii ilaahay u fududeeya ee fasilitiska hela uu ka faa'iidaysan jiray ugaadha iyo iyo iyo waxyaabaha duurjoogta ah ee deegaankan joogay aan deegaamada kale laga heli jirina waxaadu fara badan buu ahaa kaymaha iyo dhulka sida ilaahay u sameeyeyna aad bay uga duwanaydo waad ogtiin dee inta leykis iyo webiyo iyo wax walba ilaahay siiyey waa deegaanka keliya jubbaland waa deegaanka keliya soomaaliya ku yaalla ee laba webi leh marka laga biyomareennada kale ee ama la dhaho leykiska ama togaga ama doox wixii la doono ha la yidhaahdee ee deegaankan ku yaalaan aad iyo aad bay u fara badan yihiin wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa dhowrkii sane ugu dambeysay waday dadaalo dhirbeeris looga sameynayo deegaanada dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaana gobolka jubbada hoose